qoysas barakacayaal ah oo ku nool kaamka najaxe magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wajahaya xaalada biyayari ayagoo hadda isticmaala biyaha webiga shabeelle oo ay ka dhalan karaan cudurro maadaama dhadhanka ah biyaha webiga ay isbedeleen qoysaskan ayaa u badan carruur iyo haween kuwaas oo duruufo badan oo ay ugu horeeyaan biyayari ay haystaan qaar ka mid ah dadka deggan kaamka barakacyaasha najaxe magaalada beledweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey duruufaha nolosha ah ee haysta waxayna codsadeen in la caawiyo biyahan cabno waa biyo webi biyihii webigana waa isbedelay oo biyihii qaraara soo galay sidaysay aadaan sii go-o hooyeen hay-adda waxaan ka codsanaynaa biyogelin biyo ina nanoo keeno oo nanoo keeno booyaad meel nanoo dhiso sidaasaan dowladda hay-adda aan ka codsanaynaa biyaha webigana markaay isbedelaan cudur badanaa ka dhashaa cayayaanaa ka dhalana qoraxdiina waa kulushahay oo bil maarsaa lagu jiraa marka biyahaasaan aad aan u towsannahay webigii qaraaraas noqda biyihii waa yaraadeeno waa iska cagaarteen marka waxaan u baahanna in biyogelin naloo sameeyo oo biyo naloo keeno oo maanta maartay waxaan ku cuni lahan hataa waan rabnaa waxaan ku afurno hataa ma haysano marka dhar hataa ma haysa ilmaha waxay noogu iidaan wax walba waa iskaga baahannahay hadda waxaa noogu sii daran biyaha iyo baadkaa noogu sii daran in naloo keeno oo si dhaqsil naloogu keeno hadda saan ay tahay hataa ilmaha hataa naga shubmooyin annaga waawaanka caloosha ay naga qabteen waa shubmoohoynaa marka waa kaas in biyo naloo keeno aan u baahannahay oo biyo macaan naloo keeno biyo gelin naloo sameeyo saasaan u baahannahay galabtiina waa iska go-aan waqtiga afurka biyaha waa go-aan oo yufay dhahaan marka marka qaar waxaan barinaa oo manaan barinaa waxaan ku afurna ma haysano oo biyo e dhibaato aad u weyn aanu ku qabnaa annaga saasay sii tahaaba xilliyada qaar la helinba in la helo biyo ummadda meesha degan ku filan ayagoo markaas wasaqaysan waana dareemi kartin qof maanta dhan soonaay inuu biyo webi oo xaaladooda ay bariga dhexa tahay uu ku afuro hadduu ku afurona dhibaato ma ogi wax kaloo hadda uu ka istifiida ma lahan marka waxaan u baahnaan lahayn inaan biyo nadiif ah sidaan macnaha aan ku heli lahayn noolu sameeyo oon xilliyada hadda ramadaana lagu jiraa waa dareemi kartiin qof maanta dhan soonaay xaaladda uu ku sugan yahay inaan marka biyahaas culeyska noola saaro biyo nadiif ah noola keeno aan u baahnaan codsanaynaa maadaamaan dad dan yarnahay aan macnaha awoodin goobaha caafimaadka inaan maanta aan had kastaba aan gaarno waana dareemi kartaan shuunbiyood xaaladda uu leeyahay wixii marka nadiif ma ahan waa biyo xaaladoodu ilaahay og yahay webigii waa qaraar lama cabi karan marka qaar maanta dhan waa sooman tahay barf ma haysatid xitaa iskaga qaboojiso qaboojiya haddaad ku shubtane wax faa'iido u keenaa male maba cabi kartid marka qaarba naftaasa un lagu saba ma ogiy wax faa'iidooyay leeyihiin malah